faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan waa reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuda qadar oo si rasmaa u furayay madasha iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horeysa lagu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland oo iska diiday ka qaybgalka shirka madasha iskaashiga soomaaliya oo maanta ka furmay magaalada caasimada ah ee muqdisho maamulka somalilan oo raaligelin ka baxsha hadal maalin ka hore ka soo yeeray maayarka magaalada hargeysa caasimada somalilan faahfaahin dheereed ah oo ka soo baxaysa howlgalli ciidamada qeybtii booliiska gobolka bari ee puntland ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland waxgaradka waqooyi gobolka galgaduud oo dowladda federaalka soomaaliya ku idayey in hab qaldan ay u martay heshiisiinta qaybo ka mida beelaha degadeegaanada galmudug ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo cabasho ka muujiyey waddooyin ay xireen dagaalamayaasha al-shabaab oo ku yaalla qaybo ka mida gobolka gado ee koonfurta soomaaliya intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookaroon warka duur redio cadaado goor u diyaa guruba warkaas huntaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan waa duur talaada taarikhda ku astaysan tahay kowda bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guulad qadar ayaa maanta si rasmaa u furay madasha iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horeysa lagu qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho warkan waxaa ka soo diray magaalada caasimada ah ee muqdisho xasan nasiib maxamed shirka madasha iskaashiga soomaaliya somaali bartinanshief forum ayaa maanta oo taariikhda ku beegan tahay kowda oktoobar ka furmay magaalada muqdisho shirkan ayaa ah wejigii labaad ee shirka sanadkii hore ka dhacay magaalada brussels ee dalka biljamka shirkan ayaa waxaa iskugu yimi madaxda dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada wakiilada beesha caalamka iyo dalalka deeqbixiyaasha ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuled qadar ayaa si rasmi a u furay madasha iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho shirkan ayaa socon doona muddo laba cisho ah waxaana looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo ay ka qaybgalayaan wakiilo ka kala socda in ka badan konton dal safiiro iyo shirkado ganacsi oo caalami ah shirkan waxaa khudbada ka jeediyey madax sare safiiro iyo wakiilada qaar ka mid a dalal ka qaybgalaya waxa ayna isla qireen in soomaaliya ay samaysay horumar dhinacyo badan leh sannadihii ugu dambeeyey shirkan madasha iskaashiga islaamka oo ah markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho kadib markii dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku guulaysatay dhammaystirka adeegyada lagama maarmaanka u ah qabsoomidda shirkaas ammaanka magaalada muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la xidhay wadooyin dhowra oo ku yaala gudaha magaalada sababa ku aadan shirka labada maalmood ee ka socda magaalada muqdisho xasan nasiib maxamed radio cadaado muqdisho dhinaca kale madaxnayaasha puntland iyo jubbaland ayaa iska diiday ka qaybgalka shirka madashiga oo maanta ka furmay magaalada caasimadaaha ee muqdisho wararka aan ka heleyno magaalada caasimadaaha ee muqdisho ayaa sheegaya in shirka uu haatan furmaya aysan ka qaybgelin madaxnayaasha puntland iyo jubbaland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi diin ayaa qaadacay shirka halka madaxweynaha jubbaland aysan dowladda federaalka soomaaliya ku casoomin shirkaasi maadaama uu kala dhexeeya khilaaf ka dhashay doorashada madaxweynaha jubbaland uu ka qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose shirka iskaashiga soomaaliya oo ah mid heer caalami ah ayaan socon doonaa muddo laba beri ah ayaan diradda lagu saarayo dhaqaalaha amniga siyaasadda iyo cadaaladda waddanka soomaaliya waa markii ugu horreysa oo shir noocan ka lagu qabtay magaalada caasimadda muqdisho iyadoo hore lagu qaban jiray dalalka qaaradda yuruba maamulka somalilan ayaa raaligelin ka baxshay hadal maalin ka hor kasoo yeeray maamulka magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan maalin ka hore gudoomiyaha magaalada hargeysa ayaa wuxuu ka dhawaajiyay hadal ahaa in bisad kastoo ku nool magaalada hargeysa ay ka qiimo badan tahay dadka shacabka ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana arrinkaasi raaligelin ka baxshay mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka somalilan xildhibaan axmed diriye nacnac oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka somalilan oo la hadla warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in hadalkaas uu ahay mid gafa ayna raaligelin ka bixinayaan sidoo kale waxa uu sheegay in qalad ay tahay in qof biniaadama lagu tilmaamo xayawaan taasoo uu sheegay in ay tahay dembi weyn lagana gala shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho waa salaaman tihiin aad iyo aad baan horta uga xunay yaasujeedkamid qof biniaadamyo nool isaguna leesan jakeeyo maaha xaal baanu ka bixinay laakiin wuxuu ujeeday meedka muu jeedin saa muu jeedin calad wuxuu ujeeday calada waxaa nagu haystaan iyo de waxaa aa naga kasbanaysaan in walaalnimadii aa ka tagteen ayuu leeyay bisadaana ka wadaan ka dhigin lamaa noo daata marka taasuu ujeeday laakiin qof weyan de inuu ilaahay abuuray oo dawaaba dembi laguma masayn karo laguma samayn karo xayawaan marka alxaal baanu ka bixinay kamidsaa maaha iminka aynu leeyahay ana aynu le horena waan yihin laha wadada walaala qaana baynu nahay inaga daayo waxaanu aynu walaalowno oo wada walaalo isku hidaan noqono oo isku isku buhuriyo noqono oo tolixidoonahay noqono oo sida shan soomaaliha wayaan sidaas u kala tagno intaas u jeedi marka intaas waa intaas waada may cade waxaa kuli dee cada ka eedsiisay cada ka eedsiiso cadada wuxuu ka cadowday baanu ka bixinay qof bini-aadmiya looma masayn karo xayawaan looma masayn karo adeer xaal baan ku waada derbi derbi waa marka xaal baan ka bixinay xaal dhanka kale xildhibaan nacnac oo sii hadlayay ayaa wuxuu sheegay in somalilan iyo soomaaliya ay yihiin laba wadan oo daris ah islamarkaasna loo baahan yahay in darisnimo ay muujiyaan waxa weeyaan walaalayaa raalli ahaada raalli ahaada walaalahayadaa tihiin walaalo kala gudadeen nahay oo isaasantii hageed kala waayeen oo labadii isku soo hadhay kala dumeen shahaadanaayo laa ilaha illa maxamed rasuulullah ayaa tihiin marka ka raalli noqdo maamulka isagoo ka bixin doona madaxweynaha wadiya madaxweynaha soo wadiya agga idaacadda kaga soo hadlo waxa ku tirahdaa madaxweyne raalligelinbaan ka deena kubadda laakiin anigu dee ka bixin yahay anigu xildhibaan baan ahay anoo afkii xildhibaanada ku hadlay waa nagaa inii jawaab
maalin ka hor ayay ahayd markii maayarka magaalada hargeysa cabdiraxmaan sooteeka uu ka dhawaajiyay hadal ahaa in bisad kasta oo ku nool magaalada hargeysa ay ka qayb badan tahay dadka shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaduna xildhibaanada somalilan ay hadalkaasi raalligelin buuxda ay ka bixiyeen faahfaahin dheereed ah ayaa ka soo baxaysa howlgal ciidamada qeybta booliiska gobolka bari ee puntland ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada boosaaso ee gobolka bari ee puntland aweys bashiir cabdiraxmaan ayaa warkan ka soo diray magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidanka booliiska maamulka puntland ee gobolka bari ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo xoogan waxa ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgalka ayaa yimid kadib markii habeenadii ugu dambeeyay magaalada ay kusoo bateen dhaca xilliyada habeenkia loo geysanayo dadka shacabka kuwaasi oo laga qaadanayo taleefanada gacanta iyo alaabaha muhiimka ah ee fudfudada ee gacmaha ay ku sitaan dariska booliiska oo horkacaya howlgallada laga sameeyey xaafadaha kala duwan ee magaalada boosaaso ayaa waxa ay sheegeen in intuu howlgalkaasi uu soconayay lagu soo qabqabtay tiro dad ah kuwaasi oo ku eedaysan dhaca taleefanada iyo daruuqooyinka taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare xuseen cali maxamuud oo waraysi gaara siiyey raadiw cadaado ayaa waxa uu sheegay in howlgallada ciidanka booliiska puntland ay ka sameeyeen magaalada boosaaso ay yihiin kuwo joogta ah islamaraantan in looga gonleeyahay xaqiijinta ammaanka iyo kahortagista qof walba oo dhibaato geysanaya dadka shacabka ah ee nolol maalmeedkooda ka raadsanaya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari howlgalladu waxa weeye waa wax continuous oo dee shaqada nolosha bini aadanka bay ka mid tahay shaqada biliisku waa shaqooyinka aan lahayn wakti iyo time howlgaladana waa kuwa lagu xaqiijinayo ammaanka guud iyo kuwa mid gaar ahaaneedba waxa weeye magaalada sisocodkeeda iyo nabadgelyadeeda hadda dhib weyn iyo wax gaara ma jiraan laakiin waa yaalada xun oo eh, moodilada furta ama kuwa khamaarada iyo waxaas eh, khamrooyinka howlgallo meelo lagu abaarayo ay ahayn magar kuwa badanoo ka midana waa lasoo qabtay waa la hayaa insha allahu maxkamaddaana keeni doona haddii alla dadkaan waxay ugu badnaayeen dadkaan aan caawa soo qabanay dhalinyarada caadaysay inay dadka moobilada ka furtaan ama meelaha lagu galaan magarad iyo kuwa khamrada ma- muxaadiraadka loo yaqaano khamrada cadda magarad marka labada abaarta waa lagu soo qabtay xalay wax kaloo dhiba kama jirin waa nabad weyn magaalada kale magaalada boosaaso dhibaatooyinka dhanka taleefanada dhaca aad bay ugu yarayd arrimahaasi maxaa isbedelay waxa weeye eh, markay bulshadu soo noqoto boosaaso waa la yaqaanaa waa meel laga xagaabaxo markii xagaabaxa laga soo noqdo dee dhalinyaradu waxay ka mid yihiin bini aadanka ugu tirada badan eh, ummadda soomaaliyeed marka sababahaasaa keenay markii lasoo xagaa noqdo dee dhalinyaro lama waayo waa garan karnaa magaalo weyn oo fadhi ku nool waa gartay dadkii la soo qabtay miyay xiran yihiin ama baaritaan baa lagu sameeyey iyo intii loo baahnaabaa saldhiga jooga intii loo baahnaaba saliday waa gartay ma daroogooyinka iyo burcadda unbaa lagu beegsanayay ama dhanka ammaanka buu si guud ula xidhiidhay howlgalka muhiimkiisu saasuu ahaa wax kaloo dhiba kama jiraan hadda oo gaara waxa kaloo dhan waa nabad weeye idinku waa la socota midanalkoodii waa kuwa aragtaan oo nabadgelyada iyo soo dhawaanshaha boliiska iyo shacabka ay tahay sababtoo ah boliiska iyo shacabku hadday wada shaqeeyaan niin nabad bay noqonaysaa meeshaasoo marka midanalkeedu taas wey waa tay waxaa noqotay taliyii ugu horreeyey ee arday booqda oo khudbad u jeediya maxaa kugu dhaliyay arrinka waxaan u malaynayaa aniga laftigeeda dhalinyaro ah ummaddu iyo dalku wuxuu u baahan yahan hogaankayga ku xiran yahay inaan aniga shacabku waxa isku dhownahay oo waxa aanan cidna anugu kaa haybaysanayn oo aniga ay niyadeyda iyo qalbigayga ay ku jirto aan aqaana sida bulshada laisugu soo dhawoy dhanka kale taliyaha ayaa waxa uu fariin u diray dadka ku nool magaalada boosaaso isagoona ka codsaday inay la shaqeeyaan allaamaha ammaanka magaalada boosaaso fariintaan diraayo waxay tahay sida annaga iyo shacabka hadda aan u wada shaqayno iyo si ka dhowba inaan usii wada shaqayno qof walba oo shacabana uu nabadgelyada guud ahaan u ilaaliyo intaasaa fariintaydu awiis bashiir cabdiraxmaan awiis timo radio cadaado muqdisho ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan gobolka godoy ee jubbaland ayaa cabasho ka muujiyey waddooyin ay xireen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ku yaala qeybo ka mid a gobolka godoy ee koonfurta soomaaliya mahad nuur axmed ayaa warkan faahfaahinaya waxaa muddooyinkii dambe cakirnaa xirnaashaha dhanka isku socodka ee gawaarida ay ka taagnayd waddooyin badan oo ka tirsan gobolka gada ee koonfurta soomaaliya waddooyinkan ayaa go'doonsanaa iyadoona culays weyn oo ku saabsan isku socodka dadka iyo gaadiidka ay ka soo food saartay dadkaasi taas oo dhibaato weyn ay ku qabeen dadka isticmaala waddooyinkaasi korneyl aadan yacquub oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee gobolka gada ayaa ka warbixiyay xaaladda ammaan ee deegaanadaasi gobolka gado sidoo kalena tilmaamay inay dhammaan deegaanadaasi iyo degmooyinka gobolkaasi ay maamulaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxauna sheegay inay dhammaan al-shabaab ay xireen waddooyinkaasi ee gobolka gado maaniyow waxa weeyaan saad aga warqatid baade waxa weeyaan wadanka nimanka shabaab ayaa yaa gobolka geda dhammaantii meelaha adigu degmooyinka gobolka geda waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda federaalka laakiin isu socodka dadka shacabka iyo macal ciidanka aad baa u yar wadooyinka waa laisuma furin ma garat waa garta taasna rajo weyn baa waxaan ka leenahay inaan su furno oo qoladan waxa weeyaan eh, wadanka laga qabto sidii ugu dhaqaaban degmooyinka o dhan ba isu socodka gaadiidka waa yar yahay xagga ciidanka marka la yidhahda ma garat waa garta shacabkana dhibaatooyin xoog dhibaatooyin baa arrintaas ugu jirto oo waxa weeyaan waxa weeyaan dhibaatay ku sameeyaan canshuura aan meel ay ka timid aan la ogeyn baa laga qaadayaa waa la saarayaa waxa weeyaan lacagihii baa lagu badinayaa ayagii baa la jirtaya marka insha allahu tacaala taasna in soo afirnaan rabnaa duuligaayga ma laami oo gobolka weligeed laami lama saarin dowladda hore dhexe oo xamis jaaber allah u naxariisto madaxweynaha kaana laami ma saarin kanna rishaaladeeda oo nama soo gaarin ma garan waa garta marka waa iska wadooyin caadi ah wey wadooyin caadi ah oo waxa weeyaan wadda soomaaliga wey ma garan imise way tiro badan yihiin wax lasoo koobi kara maaha wadooyinka gobolka Jubbaland.
korneelka ayaa sidoo kale sheegay inay dadka ay hadda isticmaalaan waddooyin yaryar oo ku yaala gobolka gado tilmaama inay hawsha adag ee ciidamada u hayaan shacabka goobahaasi isagoona caddeeyey inay marxalado adag ay ku shaqeeyaan iyagoona qaadan wax mushaar ah ah ciidamada wuxuuna ugu baaqay dowladda federaalka inay gudato waajibaadka ku aadan mushaarsiinta ciidamada qalabka sida maadaama ay mar kasta iyagoo ay ciidamadu yihiin kuwa ka shaqaynaya badbaadinta shacabka soomaaliyeed والله يا هدي waxa weeyaan wada Soomaaliya oo gacan lagu hagaajiya waxa weeye way iska maraan ee waana dhul sugid badan waa dhul khas ah waa dhul buuraley ah marka arrimahaas waxa uu sii dheeraya shabaab badana wadoonkii gaadiidka u gelaya marka wallahi oo dib fara badan baa lagu qadaa barnaamijkaas marka dowladda federaalka hadda annaga waxba hadda ee ee horumarin oo naga soo gaaray ma jiraan ciidankaas oo mushaar waxa weeyaan 130 doolar bishii qaato qaarna ay saaqaadanin ma garat dowladda waa u sheegay dowladda dowladda gobolka gobolka jiro hadda abaar xun oo khatar ah ku jirto oo dad ilaa dhowr ruuxna ay guur-aan u dhinteen wadooyinka sisaaka gaadiidka waa ku guurinay waa tuun horumarin kale ma jirto dowlad ma jirto dad shacaad oo oolay dadka iska degan waxa weeye marka dowladda ayada ku dhigeeda barnaamijkaas waa ay ka warqabtaa dhowr jeerna adeecadaha isgaarsiinta iyo adeecadaha waa ka hadalnay marka insha allahu tacaala kulley rajo fiican baan ka leynaa inay dowladda gobolka soo booqato oo dhibaatada dadka shacabka haysta ay la gobolka gada ee koonfurta soomaaliya waxaa inta badan ka dhaca dagaalo u dhexeeya dowladda federaalka iyo al-shabaab oo inta badan ay ciidamada dowladda dagaaladaasi ay guula ka sheegtaan waxgaradka waqooyi gobolkan galguduud ee maamulka galmudug ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey in hab qadan ay u martay heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug cumar axmed raxim saxiifa ayaa warkaan faahfaahinaya nabadoonshin oo ka mid ah waxgaradka magaalada cabud weeq ee waqooyiga gobolka galgaduud oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey hanaankii ay u martay shirkii dib u heshiisiinta beelaha deegaanada galmudug waxauna xusaya in qaabka loo heshiisiinayo loo maro beelaha deegaanada galmudug ogaasyada iyo nabadoonnada ka soo jeeda deegaanada galmudug kuwaasi oo uu sheegay inay dowladda federaalka soomaaliya u diiday inay ka qayb galaan shirkii dib u heshiisiinta ee kusoo gabangaboobay magaalada mareeb ee caasimada maamulka galmudug taasi oo la rabay inay isku yimaadaan kana tashadaan mustaqbalkooda si loo dhiso galmudug loo dhan yahay waxauna tilmaamay safarada ugu baxay deegaanada galmudug ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo inaysan ahayn kuwo miro dhalah islamarkaana uu tilmaamay inuu ka dhashay khilaaf badan oo soo kala dhex galay qaar ka mid ah beelaha dega deegaanada maamulka galmudug
waxaa weeye horta galmudug waxaa ragaadiyey colaad sokeeyey iyo meel alla meel ay ku salaysan tahay iyo meel ay ka socoto aan la garan karaynin dib u heshiisiin guddi ah yaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu rabeen waxaan isleeyahay dib u heshiisiintaas dadkii dib u heshiisiinta dhabta a keeni lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waa gees mareen niman aan dhaqankii iyo dadkii midna garanaynin dibadaha laga keenay waxba aan ka garanaynin dadka waxa dhexyaal iyo waxa kale yaa loo magacaabay magaalooyinkaanay dhex alow alow leeyeen ka bacdina waxaa la yidhi dib u heshiisiintii waana la qabtay wayna dhammaatay waxaan leenahay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aan ka codanaynaa iyo wixii ay gusayso oo dib u heshiisiin kama dhicin ee layn hor leh iyo dhibaatoon hor leh baa ka dhacday waxaan leenahay dib ha ugu laabteen dib u heshiisiintii oo hala bilaabo oo odayaasha dhaqanka iyo dadka yaqaana dib u heshiisiinta ama dadka sida loo heshiisiiyo garanahaya fadhiisanahayana geedaha hoostooda iyo guryaha miyiga fadhiisanahaya ha loo diro sidaasaan leenahay adeer gacali dhinaca kale nabadoonshire oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dib u heshiisiinta galmudug loo maro waxgaradka iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug si xal waara looga gaalo khilaafka ragaadiyey maamulka galmudug islamarkaana loo dhiso galmudug loo dhan yahay oo aysan ku soo noqon khilaafkii ragaadiyey tan iyo markii la dhisay maamulka galmudug
haddii la doonahayo dadka ku shuqul leh sida isimada ugaasiyada odayaasha hooyooyinka gabdhaha ah oo ayagu meel walba ku raad leh ha loo diro oo magaalooyinka laga daba wareegahayo inta niman la keenay dumarkaas laga keenay aan dhaqankiiba garanaynin inta laga toojiyo rag dhaqanka yaqaan baa joogo iska lahaaye hawshaas raggii lahaa ha loo diro oo dib u heshiisiin dheeraada ah ha loogu daro galmudug weriya saasaan oran adeer gacaniyo waa runtaa daaq iyo biyo iyo dhul ayuu ka dhacahayaa dagaalku intaas ninaan tegi karin garanna karin haddaad u dirto ma dib u heshiisiin baa dhacday mise dib u dagaal horlebaa yani maaragtay ayaa la cilaabay intan waxaan leenahay dib u heshiisiintii galmudug madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa dib in loogu laabto idaanka ahaa oo xeeladaha iyo xeedaas iska lahaa dib in loogu cesho sidaasaa lagu heshiin karaa dilku waa soconaya dilku waa soconaya sidiisa u soconaya
si kastaba ha haatee hadalkan ka soo yaray nabadoonshire oo ka mid ah waxgaradka magaalada cabudweeq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa imaanaya iyadoo magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug lagu soo gebangebeeyey shirka dibheersiinta ee beelaha deegaanada maamulka galmudug islamarkaana ilaa iyo haatan aysan jirin wax najiida ah oo ka dhashay shirkaasi maadaama inta badan waxgaradka ka soo jeeda qaar ka mid a deegaanada maamulka galmudug ay dowladda federaalk soomaaliya ku eedeynayaan inuusan shirkaasi noqon mid miradhal ah warka duuro intaas ku yahay tani kulan dambe waxaan dileenaha saaxiib yaal duur wanaagsan